waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waa galab talaadaha bisha noofembarna ay tahay labaatan iyo lix sannadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s wararka maantana waxaa ugu waaweyn warar sheegaya in xabajoojin dhex marta israa'iil iyo libnaan ay qarka saaran tahay dacwad ooge ayaa tuuray laba kaysas oo dembiyaha oo loo haystay madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka donald trump safiirka israa'iil u jooga dalka maraykanka ayaa sheegay in xabad joojin dhex marta israa'iil iyo lebnaan hadda qarka ay saaran tahay in la saxiixo safiirkan oo la yidhaahdo mike hosog ayaa u sheegay reediyo ay leeyihiin ciidamada israa'iil inay jiraan dhowr qodob oo weli aan la dhammaystirin balse dalku uu ku dhow yahay waa dalkiisa inuu heshiis gaaro saraakiil israa'iil ayaa sheegay in golaha wasiirada ee ra-iisul wasaare benjamin netanyahu ay mar dhow shir geli doonaan maanta oo talaadaa si ay uga wada hadlaan hindisaha xabad joojinta washingtonna la taliyaha qaranka aqalka cad john kerby ayaan isagu xaqiijin in heshiiskaasi uu qarka saaran yahay iyo in kale xiisadda ayaa cirka isku shareertay dibadda sinagog oo ah goobta dadka yuhuudda ah oo ay wax ku caabudaan iyadoo dad taageeraya israa'iil ay halkaasi isugu yimaadeen si ay uga hortagaan qorshe ay dibadbaxayaal falastiiniyiinta taageera halkaasi iyaguna ku kulmi lahaayeen inkastoo kulankaas taageerayaasha falastiiniyiinta la kansalay tiro dibadbaxayaal taageersan israa'iil ayaa isugu yimid sinagog ama goobta yuhuuddu ku caabudaan oo caana oo melbourne ku taala xalay inkastoo dibadbaxyo qorshayn inkastoo dibadbaxyo ay qorsheynayeen dadka falastiiniinta taageersan si rasmiya loo baajiyey daqiiqadii u dambeysay kadib markii dadkii qabanqaabinayay ay soo xigteen oo sheegeen inuu jiro walaac dhanka amniga ama in kooxahaasi ay isku dhacaan wasiiradda arrimaha dibadda ruushka ayaa sheegtay in ruushka ay dhici karto inuu ka dambeeyey oo dhibaato ku abuuray diyaaradda xamuulka qaada oo ay lahayd shirkadda d h l oo ku dhacday meel ku dhow garoonka diyaaradaha ee vilnews ee dalka lithuania hal qof ayaa ku dhintay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii diyaaraddaasi marka ay degtay ay waddadii ka baxday iyadoo markaasi ku dhacday guryo meesha ku dhowaa labiyo toban qof ayaa si ammaan ah looga daadgureeyey guri laba dabaqa oo halkaasi ku yaalay dacwad oogaha dalka maraykanka ayaa go'aansaday inuu tuuro laba kays dembiyad oo loo haystay madaxweynaha la doortay donald trump dacwadoogaha gaarka jack smith ayaa amray in kaysaskan la xiriira faragelin doorasho iyo si xun in loo isticmaalay dukumentiyo sira markaasi la joojinayo kaysaskaasi mooshinka lagu joojinaya kaysaskaas ayuu geeyey washington isagoo soo xigtay siyaasad wasaaradda cadaaladdu ay wakhti dheer ku soo dhaqmaysay oo ah inaan dacwad lagu soo oogi karin madaxweyne xilka haya baraha bulshada iskale snapchat tiktok iyo meta ayaa markaasi sheegay in nidaamka wadatashiga ee caruurta looga mamnuucayo baraha bulshada ay yihiin kuwo lagu degdegay wasiiradda isgaarsiinta dowladda federaalk ee dalkan australia michelle rowland ayaa soo bandhigaysa nidaamkan ama hindisahan dib u habeynta lagu sameynayo isticmaalka baraha bulshada kaasoo caruurta ka yar lix iyo toban sano looga mamnuuci doono isticmaalkaasi baraha bulshada saadaasha hawada berita oo arbaca magaalada melbourne waa roobab marka dambe duufaano isu bedelaya labaatan iyo sideed digrii sidnina inta badan waa cadceed iyo soddon iyo saddex digrii halkii australian dollara waxaa lagu sarrifayay eber dhibic lixdan iyo shan senti oo doolarka maraykanka ah
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho